ee dalka faransiiska hawl shaqo oo muhiima marka waxaan jeclay inaan ku soo dhoweeyey madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan suul saxaafadda brief u siiyo ku saabsan socdaalkan dalka faransiiska madaxweyne ku soo dhowow
بسم الله الرحمن الرحيم waxaa wafdi aan hogaaminaya waan babaxayaa dalka faransiiska annagoo halkaa martiqaad ka hadlay waxaa nagu soo biiri doona wafdiga intayaad halka baxaysa aniga iyo wasiirka arrimaha planninga sacid ali sacad cali shire iyo marwada waxaa nagu soo biiri doona wasiirka arrimaha dibadda wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka ganacsiga ayaa nagu soo biiri doona halkaa ayaan ugu tegi doonaa haddii alla ka dhigo dalka faransiiska ayaan u tegi doonaa martiqaadna looga fidiyey dalka faransiisku waa dal weyn waa dal xidhiidh naga dhexeeyo waa dal aynu doonayno inaynu waxwada qabadkeena aynu sii kordhino halka uu maray aynu kasii kordhino ama xag dhaqaale ha noqoto ama xag nabadgelye ha noqoto ama dhinacyada kala bada kala duwan loo baahaya ha noqoto mar walba inaynu siyaasadeenna fidinno oo aynu dunida la xidhiidhno oo aynu muxuu ahay aynu kordhisanno wadashaqaynta aynu la yeelanayno duwalka waaweyn si dunida iyo balaadda ayna aqbalayso iyo xidhiirkeenna uu noqdo mid wax ku oolah oo horu socda uu noqdo marka martiqaadkaas waa midaan aad ugu faraxsannahay waa midaan insha allah aanu rajaynayno inuu wax dhalo waxaanuna sii joogi doonaa dalka etoobiya ayaanu halkaa muxuu ahay muddo yaroo gaaban sii joogi doonaa dabadna waa kasii gudbi doonaa marka insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas noqdo shir lagu soo guulaysto waxaan dabeedna laga yaabaa inaan dalka ingiriiska ugu sii gudbo oo iyadana aanu muddo yaroo kooban oo halkaa fasaxa aanu ku qaadanno oo xagga caafimaadkayga iyo waxyaabaha danaga kale aanu leenahay inaan ka yaro fushano laga yaabaa marka sidaa ayaan jecelahay inaan dalka iyo dadkaba aan faro nabadgeliyo ilahina waxaan ka rajaynaya inaan kulligee inagu nabadgeliyo caafimaad qabayso soo noqono aad iyo aad baa
madaxweyne haddaad faahfaahin ka bixiso safarkaaga faransiiska in hore kuwii nagu yaraa safarada faransiiska iyo waddamada kale ee yurub kanima arrimo ganacsiba ama arrimo siyaasadeedba dhinac walba wuu taabanaya dhinac walba wuu taabanaya dowladda faransiisku waa dowlad weyn oo dowladaha yurub ka mid ah waa dowlad aanu doonayno xiriirkeena aynu xoojinno waad ogtihiin shirkadda baraara la yidhaahdo ee faransiiska ah waa shirkadaha doonaya inay berbera wax ka qabtaan ay maalgashadaan doonaya waa faransiisku duwalka weyne maalgashiga kulila africa iyo dunida meelo badan kule weeye marka wixii inooga korra aynu qabsan karnaba waynu wara qabsanaa dhinac kastaba ha noqotee waxun baanu filaynaa aanu rajeynaynaa inuu wax inooga korno aynu wax ka faa'iidaysan aad baa umaadsantay madaxweyne wadahadladii somalilan iyo soomaaliya wejigii afraad bay galeen maxaa ka soo bixi karaa isleedahay
waxaa ka soo bixi kara soomaaliya iyo somaliland wadahadalkoodu wuu soconayaa intuu soconaya waynu wadaynaa innagu waxaynu rajaynaya inuu ka soo baxno in dowladda somaliland la ictiraafo waxaynu ka dan leenahay aynu ka doonaynaa inaynu ictiraafka somaliland iyo bosishonka ama mowqifka aynu taagannahay ee danteenna ku jirto ee maslaxaddeenna ku jirto dunidana ka dhaadhicinno caalamkana fahansiinno reer soomaaliyana walaalaheen reer soomaaliya aanu ka dhaadhicino intaynu doonana waata iyaguna waxay doonayaan in somalilan dib ugu noqoto soomaaliya ayay iyaguna ay rabaan inagu riicaya laakiin waxaan idinka ballan qaadayaa ballan baa ummaddeenu leedahay ma aha policy dowladeed maaha waa policy qaran weeye wax qaranku goostay oo ku tashaday oo ku arrisna weeye wixii qaran ku tashaday ay dowladduna kaga wakiil tahay shacbigeeda iyo ummaddeeda kaga wakiil aad iyo aad badma
arrimo badan baad faahfaahisay waxaad jecalaysaa inaad soo saarto adaqaale madaxweyne xagga xisbiga kulmiye guddi baad saartay sagaal xubnooda waad u saartay khilaafaadka kulmiye afar jeerna shirku dib uu dhacay hogaankuna uu ku fashilmay inay qabtaan shirkii waqtiga loogu talagalay weli waxa soo baxay oo hor sheegaya in hogaanku aanu ku qancin gudigii aad saartay haddana dalka waad ka dhoofisaa arrimaha ayaad noo faahfaahisaa jecelayd barta arrimaha anigu faahfaahinteeda guddoomiye xisbigu leeyahay guddoomiyaha